waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkaad wada sugayseen hamalyada iyo heesaha oo ay daadiinayaan ibraahim xasan danduray iyo cashe ibraahim aadan cashe cuud
waa tahay waa barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka galabka waxaanu ku bilaabaynaa warqad ibraahimow mehera waxaana inaga soo gaartay abi axmed maxamed diiriye nacnac buu ku maga dheer yahay hooyo faadumo jirda nuur cabdicasiis maxamed diiriye abdulqaadir maxamuud diiriye iyo khaalid maxamuud diiriye dhammaan reer maxamuud diiriye waxay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo caasha muuse maxamuud oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu gaaro aqalgalka loo aayo dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray caasho dhammaan reer cabdinuur iyo hooyo khadiijo xasan maxamed cabdinuur iyo cabdulaahi cabdinuur iyo xasan cabdinuur iyo maryan cabdinuur iyo maryuun cabdinuur iyo aadan xasan cali iyo aadan isxaaq suldaan xuseen iyo zeynab xuseen iyo xabiibo xuseen iyo maryan sheekh iyo aamine sheekh iyo hodan cali bikro iyo caruurteeda iyo weriye maxamed cibaar diriye iyo weriye cabdicasiis fantastic dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan macalin isxaaq cabdi iyo afadiisa xabiibo ibraahim oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dalka kenya gaar ahaana dhadhaab dhagaxley wiilkaasina waxaa loo bixiyey siyaad macalin waxay leeyihin allah ka dhiga kiisoo barbaara aamin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxay ka timid sucaad cabdiraxmaan galiixe iyo sharma arkay cabdiraxmaan galiixe iyo naciima cabdiraxmaan galiixe maxamed cabdulaahi galiixe iyo sidoo kale umulkhayr maxamuud shire ismaaciil xuseen farjar cabdixakiin maxamuud shirwac yaasmiin cabdulaahi galiixe iyo caadil sidiiq galiixe dhammaan dadkani oo kala jooga yurub canada maraykanka iyo somalilan waxay hambalyo aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan boqoradda baa layidhi ugbaad cabdiraxmaan galiixe iyo waa cabdalle maxamed geelle oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ducada waxaa layidhi waa asxaabta daadihinaysa barnaamijkan hees xul ahna ah waxaa la yidhi caashay daandureeyo wasaar waa tahay ducada iyo heesta ibraahim labadaba dhinacaagaan usoo riix meherkiina waxaan ay badi kaga baryayn aanu idin horseedo guur raaxo badan oo aad ka heeshaan ubad kheyr qaba heesta ugu horreysaa ee aan u ciyaarayno dhegeystayaashan caasho waa jamasho
aduunyada haduu jiro u dhex jooga laba ruux siday wadaaga inayow jaacay runi adduunyada haduu jiro u dhex jooga laba ruux siday wadaaga أما أقول جدار وإلا jiraba anaa jamashada qaba anaa jamashada qaba keesa u jalicada jadahaisoida samagara ati jiraba
marka hore jacaylkaba nimaan maanta kala jirin kolkay joojay leeyin jannu dumarku sheegaa marka hore jacaylkaba nimaan maanka kala jirin kolkay joojay leeyin jannu dumarku sheegaa kolka uu la jeeftee أتيعي تطيبي كوكاو لطيبي أتيعي تطيبي أنا Hey, hey. Ah, أنا
heestaasi jamasho waxa ahaa wadajir ugu luuqeynayey sahra axmed jaamac iyo fanaanka axmed mooge liibaan waxaan filaya dhegeysaa fara badan jamasho ibraahimo inay si weyn dhegahooda uga heleen waxaana ka mid tahayay sidii hore dhinaca waraaqaha mar kale haddaanan ba qaadana ibraahim warqadan aan gacanta ku hayo waxaa lihi ugu horeyn waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashe ibraahim aadan waxaa lasoo yiri c i a qofkan naanees kale iisoo raaciyay marka waa caasho ca u taagan ibraahino i u taagan iyo aadan marka c i a baa layiri iyo sidoo kale daadure waa tahay waxaana sidoo kale bay yidhahdeen marka xiga hambalyo u dirayna annagoo kale ah hooyo xabiibo maxamuud cismaan iyo aabe doctor maxamed cali xaayow iyo cabdalle iyo gacalisadiisa muno cali jeyte iyo sidoo kale majabe iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaan iyo saygeeda iyo caruurteeda caasho iyo saygeeda iyo caruurteeda baa layidhi luuley iyo saygeeda iyo caruurteeda raaqiyo iyo wiilkeeda yuusuf cadde iyo sidoo kale axmed muhalab iyo sidoo kale munasar iyo asxaab kaloo fara badan oo dadka ku jiran ay ka mid yihiin waa fanaaniinta kale ah baa la yidhi cawaale cabdalle yuusuf hanuuniye iyo maxamed xasan xuseen lafoole iyo qunsulka safaaradda soomaalida ee dalka suudaan baa layidhi ibraahim guure iyo uqaybsanaha dhanka hidaha iyo dhaqanka ee safaaradda soomaalida ee dalka suudaan cabdulqaadir guulare iyo sidoo kale baa la yidhi waa abuukar afweyne iyo macalinka orodka iyo asxaab kaloo fara badan oo kala jooga dunida meelo kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa layidhi maxamed cali diyeshe iyo gacalisadiisa faa'iza xasan maxamed arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wardhigley xaafadda xariyaale waa sagaalkii bishan maash ee sanadkan laba kun shan iyo toban waxaana leenahay bay yidhaahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax anaguna waxaanu leenahay guurkiina waanu ku faraxnay ilaahayna ha ka dhigo midkii khayr leh obaad khayr qaban aad ku kala heshaan aamiin waxaan dhambaalkana ka helnay cabdiqani ismaaciil axmed iyo waxa ay yidhaahdeen cabdiraxmaan axmed xayir iyo jaamac axmed xayir ismaaciil axmed xayir iyo aadan axmed xayir iyo maxamuud axmed xayir iyo zaynab axmed xayir dhammaan reer axmed xayir waxaanay jecel yihiin inay tahay id kale iyo laaba iyo heestanba ay gaarsiiyaan maxamed jaamac idriis iyo raxma cali jaamac cali dhegaweyne oo isku mehersada bay yidhaahdeen gar adag gobolka sunaag waxaana ay leeyihiin meherkooda waxaan eebe ugu baryaynaa inay kala kulmaan nolol raaxo badan iyo guur kheyr qaba aamiin warqadanna waa waraaq mehera waxaanay ka timid xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac ku magac dheer iyo cabdulaahi maxamed diiriye cabdiraxmaan maxamed diiriye maxamuud maxamed diiriye xasan maxamed diiriye cabdirashiid maxamuud diiriye iyo mawliid maxamed diiriye aaminah maxamed diiriye kiisi maxamed diiriye iyo nimco maxamed diiriye iyo iido maxamed diiriye iyo ugu dambayntii seyne maxamed diiriye waa dhammaan reer maxamed diiriye waxaanay hambalyo u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo caasha muuse maxamuud oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa hambalyo taa lamidana waxaa diraya baa la yidhi aabe muuse maxamuud jaamac iyo hooyakiisii maxamuud diiriye iyo qadar nuur ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nimco muuse maxamed n bay ku magac dheertahay baa la yidhi adra muuse maxamed iyo odageeda iyo asma muuse maxamuud iyo mawliida muuse maxamuud iyo saciida muuse maxamuud iyo kowsar baa la yidhi muuse maxamuud iyo sucaad muuse maxamuud iyo ugu dambeyntii samiira muuse maxamuud waxay dhammaantood iyagoo reer muuse maxamuud jaamac ah balyo u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo caasho muuse maxamuud oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkiina waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo aamiin warqadan caasho waxay naga soo gaartay ismaaciil maxamed ciise musbaar iyo waxay yidhahdeen nageeye cali khaliif safiirka loo yaqaano iyo maxamed gayd cabi iyo rashiid awguleed xayd waxayna dhammaantood kala joogaan etoobiya iyo somalilan waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan farax maxamed ciise musbaar iyo cabdulqaadir maslax cali oo meerkooda uu ka dhacay dirdhaba waxaana ay leeyihiin guur kheyr qaba ayaana ayba idinka ka barina caashaayo waa tahay bal heesta xigta ibraahim uunoo raacay waa codkii macaana ee maxamed b k iyo heestii hoodo
Jannadii helay jannadii ikaba helay oodooye hortaani sananaa jannadii ikaba helay jannadii ikaba helay oodooye
codkii fanaanka maxamed bike iyo heestii iyo hooda intaas haddaan kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan dib ugu noqonaynaa caasha waxaan soo qabanaya ibrahin ow warqadana gacantayda markaan ku jirto waxaan ihi dhammaan dadka hoos ku qoran hay iyo aniga la ujeeda ibrahin oo ag fadhiya xataa ma arko waxay hambalyo meher u dirayaan baa la yidhi caruuska iyo caruusada cadnaan haybe maxamuud iyo xaaskiisa nuura iyo yuusuf cabdi oo meherkoodu uu maanta baa la yidhi taariikhdu tahay waa laba iyo tobanka bisha maaj sanadka laba kun shan iyo toban markaa waa shalay waxay leeyihiin xarunta gobolka togdheer ee burcab uu ka dhacay waxaana hambalyada diraya baa la yidhi dadka kale ah aabe jamaal maxamuud jaamac iyo aabe yuusuf cabdi jaamac iyo aabe haybe maxamuud jaamac iyo hooyo cibaado maxamed nuur iyo hooyo aasiye siciid barre iyo eedo samsam maxamuud jaamac iyo adera baa la yidhi mubaarig maxamuud jaamac iyo axmed cabdi axmed oo loo yaqaano inacag mareen iyo sidoo kale adeer cabdikariin maxamed nuur jeeri iyo adeer yuusuf axmed jaamac iyo eedo shukri faarax shire iyo adeer cabdiraxmaan aadan gamaadiid iyo adeer maxamed axmed waxaa la yidhi tamraysa wuxuu ku magac dheer yahay bajaaje iyo adeer dayib cawil nuur iyo adeer ilyaas faarax guure iyo ugu dambeyntii baa la yidhi jaweeriya suleymaan ismaaciil oo ku magac dheer ina saleymaan istoobe waa tahay dadkani waxay dhammaantood kala joogaan baa la yidhi fiinland somalilan puntland etoobiya waxayna ilaah uga baryayaan reerkii lagu nastee lagu nagaado ubad kheyrqana ubad kheyr qabana kala hela bay leeyihiin arooskoodan uu soo degdego aamiin dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray maryan maxamed cali iyo waxay yidhahdeen seyna macalin cumar iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo xabiibo macalin cumar iyo khadiija macalin cumar iyo suldaano macalin cumar iyo haajiro maxamed nuur iyo leyla axmed nuur iyo abshiro macalin isxaaq yuusuf maxamed nuur iyo xaaskiisa iyo cabdisalaan maxamed nuur iyo maxamuud macalin cumar iyo cabdikariin macalin cumar iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq qaasin isxaaq xasan iyo aadan maxamed yare iyo cali cumar ibraahim iyo ciise macalin isxaaq iyo maxamed xasan nuur iyo cabdifataax xuseen aadan dadkaasi waxay kala joogaan muqdisho garowe baydhabo boosaaso iyo sacuudi arabiya bardaale iyo tosilow waxaana ay taaniyo dhalasho u dirayaan axmed macalin abuukar iyo siciido macalin cumar oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaana gabadhaas loo bixiyay leeyihiin mushtaaq axmed waxayna leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ayaa leenahay aniguna aamiin ayaan raacina ibraahinow mar kale iyo heesihii dabacsanaa ee dhegeystayaashaan ugu talagalnay
cashoy heestan soo socotaa waa hees cusub ee soo baxday labada kun iyo shan iyo tobanka ahiya waaba fresh
adoo raxmad curate oo kale rabbi iiga kaa dhigay anna aan raalli ku ahay haye
naftan ku rabtay iyo qalbigii ku raacad rajadiisa lumise he inkastood rujuuc tahay nafsiguna ku soo riday isku raysan maynee he qof baraaska uu rabo rabbi hoo wanaajee adna raarka saarna anna kaan u rooray oo i raali geliyay iidda wow marka labada kun shan iyo tobankii lasoo qaadaysaa miya heestan iyo ereydaas culculus ee ku aan jira sidaas ku kala dhammaana ay leedahay gabadha waa ta yaa ku luqeynaya waxaa ku luqanaysa fanaanada fartuun laki
Thank you.
adiga rafaadiyo ficloorad igeli haye ibraahim esra ilaa wad la qaaday heen fanaanada ya salaam gabadhani hadda waad arkaysaa sida ay maaragtay fartuunlaka baa layidhaha sooma fartuunlaka ayaa ku luqeynaysay heestaasi halkudhigeedu ahaa rujuuc waxaan filayaa dhammaantiinba inaad ka hesheen markaan dhalinyarayn jiray ibraahim Hmm.
heesahaas oo kale markaan maqalno waxaan dhihi jirnay dhimbilaha Haye, madaxaa ku xanuuni jiray dhimbilaha laisku shubay waxaa ka macnaa shahrinjiya lacabaha ku leelahay waa taa madaxa dejiyey waxaa tahay heesa dhowr oo kalena waa soo wadnaa ibraahina waase ahaatee waraaqaha inoo dhiban mid kamid a haddaan soo qabto waxay ka timid v o a waad salaamantii baa lyidhi marka xiga waa tahaniyad dhalasho waxaana diraya baa lyidhi aabe cabdi nuur iyo hooyo khadiijo xasan iyo axmed cabdi nuur iyo cabdulaahi cabdi nuur iyo xasan cabdi nuur iyo maryan cabdi nuur iyo malyuun cabdi nuur iyo aadan xasan cali iyo aadan isxaaq iyo aabe cabdalla xuseen iyo zeynab xuseen iyo xabiibo xuseen iyo xasan maxamed cali iyo jeelle isgoowe iyo sidoo kale injineer cadde iyo maxamed sheekh cali iyo sadiiq gaasow iyo daa-uud xaaji dhammaan asxaabtani waxay kala joogaan baa layidhi sacuudi arabiya soomaaliya iyo kenya waxaanay dhammaantood hambalyo dhalasho u dirayaan baa layidhi isxaaq cabdi nuur iyo xabiibo ibraahim oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi siyaad isxaaq ducadana waa xaggiina waxaan leenahay siyaad usoo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin waxaa noo baaqaya aaba daahir cabdulaahi yaasir iyo hooyo leyle yuusuf faarax iyo cabdirasaaq daahir cabdulaahi iyo xaaskiisa nimco aadan xuseen iyo xamda daahir cabdulaahi iyo asma daahir cabdulaahi iyo zahro daahir cabdulaahi iyo maria daahir cabdulaahi iyo xabsa daahir cabdulaahi iyo salmaan daahir cabdulaahi zakariya daahir cabdulaahi iyo mascab daahir cabdulaahi dhammaan reer daahir cabdulaahi waxa ay joogaan hargeysa waxayna jecel yihiin inay hambalyo u diraan cabdirasaaq aadan xuseen iyo hodan maxamed suldaan oo meherkoodu uu dhowaan dhacay oo ay leeyihiin guur qeyrqaba ayaan eebedi kaga barinaa ee nolol raaxo badan aamiin warqadana waa warqad tahniyada waxaanay ka timid asxaab fara badan ibraahino waxaanan codsanaynaa bay yidhahdeen si qiimo badan aad noogu soo deysaan warqadani waa tahay asxaabta warqada ku qoran waxaa ka mid a maxamuud cali wehliye oo madoobe cali lagu naanayso iyo aabe maxamed cali wehliye waxa uu ku magac dheeryahay suldaan maxamed iyo xildhibaan ah, duniyo maxamed cali iyo caruurteeda iyo cabdulaahi cali iyo caruurtiisa cabdiweli maxamed cali iyo caruurtiisa cabdishakuur maxamed cali iyo caruurtiisa iyo cureejo maxamed cali iyo deeqo maxamed cali maxamed madoobe cali iyo caruurtiisa baa layidhi cabdulaahi madoobe iyo caruurtiisa dhammaantood asxaab kaloo fara badan ayaa warqada ku jirta waxaanay hambalyo iyo bogaadno u diray ayagoo kala jooga holland sweden maraykanka nairobi iyo sidoo kale wadanka ethoobiya iyo britain iyo soomaaliya waxaanay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska daahir maxamuud cali iyo aroosada leylo maxamed cali arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada ceel god baa layidhi ee hoos timaada degmada bacadweyn ee gobolka mudug waxay leeyihiin ducada waa caasho cudi daandure maxaad ku duceynaysaa ibraahim arooskaasi ka dhacay bacadweyn bashbash iyo barwaaqo iyo in eebba uu kala siiyo ubad qeyrqaba caasha ayaan ugu ducaynaynaa waa tahay dhinacii heesaha marka ibraahim mid kale noo dar caasha markan adigaa noo soo qabanaya waa tahay waxaan soo qabanayaa codka fanaanka codka macaan cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo heestiisii baarlin
Thank you.
heesta waaba arkayaba inaad maaragtay muusikada la socotay iyo siday u dhacaysay iyo xoogaa yaroo boodbood oo jimicsi waa malaha kuwa loogu talagalay goobaha jimicsiga in laga sido dadku ay ku jimicsadaan berlin waxaa ku luqeynaya fanaanka cabdiqaadir juba dhinacii warqadaha ayaan dib ugu noqonaynaa caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aaba axmed maxamed diiriye nacnac iyo hooyo faadumo jirda nuur iyo cabdicasiis maxamed diiriye iyo cabdiqaadir maxamuud diiriye iyo khaalid maxamuud diiriye iyo dhammaanba reer maxamuud diiriye waxay ambaliya bogaadan u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo caasho muuse maxamuud oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ay leeyihiin guur raaxo badan ayaan eebeda kaga baraynaa iyo ubad kheyr qabo aamiin warqadda ugu dambaysa dhinacayga ibraahim waxa ay ka timid marka hore daadihiyaasha barnaamijka ayaan salaamaynaa baa layidhi waa tahay waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kale ah cabdulqaadir khadar aadan khadar axmed khadar sacdiye khadar maryan khadar iyo luul khadar iyo cusmaan khadar oo kala jooga maraykanka kenya soomaaliya iyo ethoobiya waxaana hambalyo aroos oo diiran u diraynaa bay yidhaahdeen cali amiin khadar xuseen iyo xaaskiisa miski maxamuud xasan oo ku magaca dheer waan cabay oo arooskoodu ka dhacay baa layidhi magaalada trono ee dalka canada ducadu waa xaggiina baa layidhi ibraahim otare dhinacaaga loo dhaafay u ducee waa tahay waxaanu ugu duceynaynaa arooskana ka dhacay magaalada trono ee dalka canada in ilaahay uu ka dhigo midkii ubad kheyr qaba lagu kala helo aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray awowe dhubad cabdi wacays iyo awowe cadceed cabdi wacays iyo ayeeyo hooyo qoran axmed sharwac iyo waxay yidhahdeen awowe xasan axmed sharwac iyo xaaskiisa ayeeyo xaliimo axmed sharwac iyo ayeeyo fardowsa cabdi wacays iyo faarax dhubad cabdi iyo bishaar cabdiqaadir xuseen iyo carab bootaan cusmaan iyo zakariya xasan axmed iyo khaalid xasan axmed iyo cali xasan cabdi iyo waxay yidhahdeen cabdifataax cali cabdi iyo maxamed yaasiin maxamuud iyo raxmo dhubbad cabdi iyo zamzam dhubbad cabdi iyo ugu dambaysta hibo xasan axmed waxaana ay jecel yihiin inay salaan iyo hambaryo iyo heestanba ay gaarsiiyaan cabdikariim sheekh isxaaq iyo leylo dhubbad cabdiwacays oo wiil ugu dhashay waxay yidhahdeen cadaado wiilkaasina waxa ay leeyihin allah ka dhigo kii dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca amiin ayaan leenahay adiguna amiin ayaan raacinaya ibraahim bal heesta ugu dambaysay barnaamijka dhinacaaga markan heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasheena ah aan usoo qabanayno waa hees kharaamiya waxaa ku luqeynaya fanaanka cumar dhuule cali barnaamijkii hambalyada iyo heesaha guud ahaan toddobaadkanna intaas ayaanan kusoo koobaynaa intaan toddobaadka dambe kulmi doono waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo
i aad hordada uga go'daye gama ag ku diiday midii aad gayaan kabowna adaye garabka eegaysay midina markan ku geysatay halisabuugaaday galabtaba haddii ay kaa tagtaye gacanta kaa taagtay nacabtee haddii ay kaa tagtaye gacanta kaa taagtay haddaad dhimato geerigu marbay noloshadan taaye lakee kunta hadu haysata haygununu cindee abjasiwa konamine cishki keenaya bagwaniki mareesani geedoomarinaya kusidae kasonoqosaraaniyo ugan wankusigayaade afjarsiwa